Yeah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما حرمك بلا نسمها إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبنى السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله سبحانه وتعالى markii uu mu'miniinta ku hanuuniyey inay dayibaadka cunaan ilaa an ay ku shukriyaan subxaanahu wa tacaala oo wax alla waxa dhulka la yeelay waxay u badan yihiin xalaal wey ilaa sharcigu wuxuu xarimay oo khabaa'isahoo dhibaya ama wixii ay si xun ay ku kasbadaan markaasaa towsicada ilaahay iyo waasicinta ilaahay muslimiinta u waasiciyey ummadda ayaa waxaa leeyahay waxa la xarimay waa wax yar waa wax yaroo iyakuna daar oo dhibaato keenaya soo maaha iyo wixii markaa kasab xumo loo xalilo macnaha dadka maaragtay qishi iyo khiyaano iyo dhib qeyr dadka kala dhibo oo ku jiro marka isagoo soo koobaa ilaahay wuxuu leey inamaa xarama ilaahay wuxuu idinka xarimo uun calaykum korkiina almeytata baktigo idinka xarimo waxa dhinta sababtoo jirkay dhibayaano haddee dhiiggii iyo wixii qashinka ahaa ayaa marka ku qurmay saasay marka ay ku dhimatay magacalena laguma gowracino xoolaha waxaa lagu xalaasho karaa magacaale in lagu gowraco marka hadday maadaama ay saas ay ku dhimatay lama cuni karo waa daar waay diiniyan iyo jismiyanba waa dhib waay marka lama cuni karo iyo wadama dhiig dhiigga masfuuxa isagana jaraahiim iyo caafimaad xumaa ka buuxa marka isagana dhiiggaas masfuuxa lama cuni karo ha dadkan ilaahay aan ka cabsan waa kuwa intay qalajiyaan sidii beerkii camal oo kale u isticmaalo laakiin waxa weeyaan waa jiro socoto wey dama masfuux waa dhiigga la daadiyo neefka markii la gowraco qubmaayo waxaa laga ixtiraasiyaa dhiigga oo maaragtay xibnaha neefka markii la qaro carabka ku dhex jira ee hadhow dee maraqa ku dhex milmaya kaasoo kale isagu marka wax dhibaataa ma lahay ow laxma khinziirin iywadama dhiiggii walaxma alkhinziir doofaarka hilibkiisa isaguna waa xayawaan khabiif ah waad aragteen dhaqankiisa marka meelaha laga soo daayo saxaradiisa oo cunaa kullu qashin oo cuna wax kiiro leh ma ahan waa wasakh wey marka qofkuna waxa uu ku qadeeyo dabcigoodu yeelana khinsiirka hadduu ku qadeeyo kiirada dhan iyo sharafta dhan iyo nadaafadda ayaa ka tegeysa marka xagga dabcigana wuu xumaynayaa xagga caqiidadu xumaynaya ilaa qashinkaasaa ku qadaysay xagga maaragtay caafimaadkana wuu baabiinaya dhinacuu u roon yahay lama arko midda kale xataa hilib laga faa-idaysa mana waa baruur xun oo qashina oo wax xitaa aan la arkin waxay uuna cunayaan gaalada ogyihiin wax macaan inuusan hayno mudir ou yahay laakiin taxaddi ilaahay rasuulkiisa inay ku taxadiyaan oo shiqaaq ay muujiyaan saasay u cunayaan maahane wax dhadhan iyo qiimo inuusan lahayn oo durkiisa oo badan yaho nacfi uusan lahayn ayagu waa is ogyihiin laakiin waxaway waa isgiijin baanbaana ma garan meesha soomaalida ku yihahdan qofka xun dhibkiisa waa qarsada waxyaalaha saqajaanimadaa dheef ma lahan laakiin shaydaan arka waa isgiijinayaan marka marka dhibkooda ay qarsanayaan nacam iyo wal iyo wamaa uhilla wixii la gowraco bihi asagaba ligayriillaahi magacaan allah ahayn wixii lagu gowraco sababtoo ah xoolaha ilaahay baa noo xalaaleeyey subxaana wa tacaala maadaama uu noo xalaaleeyey waxay ahayd magac alle in lagu guursado magac alle in lagu qasho xoolihii sidaa darteed haddaan xoolihii magac alle aan lagu qalanin lama cuni karo oo magac kaloo shaydaana loogu qaydiyo ama bashar ah wamaa uhilla bihi ligayri illah sidoo kale guurka iyo gabdhaha guurkooda iyo dhalmadooda waxaan magaca alla ahayn iyo kelimad ahayn lagu laguma xalaasho karo waa labada shay ee waxay dhahan culimmada asalhu waa taxriim hilibka iyo maaragtay furuushta asalkooda waa taxriim ilaa sharciga iyo kelimada alle in lagu banaysta maahan looma dhowaan karo nacam waa ka nabigula calayhi salaatu wasalaam haweenka mar ka dardaarmay fa inahuna akhadtumuhuna biamaanati illah wastaxlaltum furuujahuna bikalimati illah kelimada alle waxaa lagu fasiraa tawxiidka soo maa ilaa gabaraan maanta ma arkaysaa gabar muslimadii nin gaala uma xalaal aha nin muslim unbaa gabar muslimada guursan kara soo maa waxaa kaloo lagu fasiraa nikaaxa oo weliga oo idmo oo alle uu noo sharciyey subxaana wa tacaala hilibkana isaguna magaca la-aan iyadoon lagu bilaabin magaca alla lama cuni karo fakuluu mima dukira smullaahi caleyh in kuntum biaayaati muuminiin waxaa magaca alle lagu xuso cuna haddaad aayaadka rumaysantihiin walaa taakuluu mima lam yudkar ismullaahi caleyh waxaan magaca alle lagu gowracinna maaragtay oon lagu xusinna ha cuninin iyo wamaa uhilla bihi ligayri illah wixii ilaah wamaa uhilla bihi wixii lagu gowracay oo loogu dhawaaqay markii loo goac ligayr illah oo maxay sameeyaan meesha bismillah aan ka dhahno ama waxay u gowracayaan asnaamtooda ama kuwa xataa khuraafiyaalka awowaha iyo owliyaalka ay qabanayeen kan sheekh cabdulqaadir iskale bac shee cabdulqaadiro sheekh waysa iskale bac sheekh fulana iskale bac awow fulana iskale bac marka wamaa uhilla ligayr illah ninkii soomaaliga muwaxidkaa mar hore waa ka gabay wuxuu yidhi wamaa uhilla ligayrillah iyo ma cunno ari qubuuraadka annaga muwaxidiin haddaan nahay wix ilaahay keyrkii loogu qayliya ari qubuur loo gowracay midna ma cuno dhaha nacam haddaba faman idura qofkii loo dhibaato geliyo inuu waxyaalahaas xaaraamta oo cuno hayra baaqin mid gardarsaday asagoo ah oo mutacaddi ah oo waa maxay shaqaba wuxuu ka dhigtaba bakti cunkooba shaqo ka dhigtaba dhibaato iyo dhibaato la-aanba inuu baktiga iyo xaaraanta cuno uu ka dhigtaba sida dadkan doofaarka iska dalaqsanayaba oo ilbaxnimada maaragta u haysta kaasoo kale marka waa mutacadi xataa hadduu haddii uu baahdo qiimo ma leh cunitaanka uu cuno sababta awalba asagoon baahna inuu iska dalaqsanayo soo maaha marka baaqigu waxa weeye waa qofka marka horeba bakti cunka iyo xaaraan cunta shaqo ka dhigtaba ma garata oo daruuro iyo daruuro aanba agtiisa ugu mid tahaba walaa caadin isagoon xad gudbayninoo markuu u baahdo intuu u baahan yahay oo ka qaadanaya inta markaas hadduu meel ku gaari karo ama zaadna intuu meelka cid geli karo waa qaadanaya laakiin masii xad gudbayo wuxuusa markaa u baahnayn ama wixii intuu uga cid galo unbuu ka qaadanaya intii xoogaa maaragtay uu nafta ka ceshado oo nafka ceshada lagama wado laba xabo luqmo laakiin intuu xoogaa quwo uu ka helo meelna uu ku gaaro ayuu maaragtay uu ka cunaya laakiin hadda inuu iska sii qaato oo iska sii oodkacdo oo iska sii shiishiisho oo maaragtay hadhow markuu cid galo iska sii wato markaas waxa weeye waa wa waa xadgudba markaas waa caadin waay marka baqyiga hore waxa weeye waa qof xaaraan cunka iyo maaragtay saqajaanimanka aanba marka horeba caado ka dhigin caadinna waxa weeye waa qofka markuu wixii u dhibaatoodo intii sharcigu u banaaneeyey ayuu dhaafinayaa marka baahida xadkeeda sababta waxay culimmadu yidhahdaan fuqahada aldaruuratu tuqadaru biqadariha daruurada intay tahay ayaa maanta ma arkaysaa lagu joojiyaa saasay marka ay culimmadu yidhaahdaan faman idura qofkii u dhibaatooda hayra baaqin xaal uu yahay mid xadgudbaya oo maaragtay marka horeba aan caado iyo shaqo ka dhigan bakti cunka iyo khansiir cunka iyo dhigo cunka walaa baa caadin mid xad gudbana uusan ahaynoo markii dhibaatada ay ku qasabto intii baahida u qabay aan dhaafsiinaynin falaa idma caleyhi dembi korkiisa ma ahaan bal dembi korkiisa ma ahaanin hadduu cuni waayo oo sidaa ku dhinto waxa weeye waa qaatilu nafsi waay aayadda in akrinaan u malayna in allaha alle kafuurun ku naxariis ku dhemi dhaaf badan weeye raxiimun ee naxariista soo ma midda kale qofka in akrintaasaan ku dareema waxaa dhana qofku haddii ay meyto iyo usinmaan iyo maanta ma arkaysa xoolo qof kale uu leeyahay xoolaha qofka kale uu leeyahay ayuu maanta ma arkaysa oo xarimaya nacam marka dee bakti cunkuna dhibaato fara badan ayuu marka uu keenaya nacam halkaas markii aan marayno ayuu allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegayaa ina aladiina yaktumuuna maa anzala allah ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya maa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey oo min alkitaabi kitaabka ah ayad maanabin falaa isma caleyh in allah ale kafuurun ku dhaafid badan weeye raximun oo naxarisan ee waxaa laga yaabaa qofku wixii meytadii asagoo mudar ah wax yar inay maaragtay u dhuntaana dhici karto ama xadgudubba ama xoogaa wax yar ay u dhuntaan wixii marka iska yar oon la qiyaasi karin taasoo kale allah waa u dhaafaya subxaana wa tacaala laakiin haddii wix waaweyn oo xadgudub cadnimo cadow iska horarnimo ah taas waaye midda laysku qabanaya alla markaasu wuxuu leeyay ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya maa anzala allahu ilaahay wixii uu soo dejiyo min alkitaabi kitaab ah wayashtaruuna bihi bilkitaabi ku iibsanaya hamanan qaliilan lacag yar ku iibsanayo kitaabka intay xaq ay caddayn lahaayeen dadkaas alle marka wuxuu leeyahay jaza xun bay leeyihiinoo ulaa'ika kuwaasi maa ya'kuluuna ma cunayaan fii buduunihim calooshooda ila naar dab unbay ku cunayaan dab unbay cunayaan waxay cunayaan oy xaqa ay siisteen waa naar iyagoo caloosha ku cunaya walaa yukallimuhum allahu ilaahayna lama hadlayo yowma alqiyaamati qiyaamaha walaa yusakiihim mana nadiifinayo ma ammaanayo walahum waxay ay leeyihiin kuwa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun oo xanuunay aayaadkan marka waxay ka hadlayaan ilaahay subxaana wa tacaala kutubuu soo dejiyey towraad iyo maanta ma arkaysaa furqaan intaa waa la soo dejiyey iyo kitaabkeena qur-aanka in lagu camal falo oo xaqa la caddeeyo oon cilmiga la qarin nimankii marka yuhuud ama nasaaro oo nabiga ka horreeyay calayhi salaatu wasalaam kitaabkoodaa nabiga sifaadkiisa ay ku yaalaan waktiga oo soo baxay ambiyadoodaa ku bishaarayso nabi ciise ku bishaareeyey mubashiran birasuulin ya'ti min bacdi ismuhu axmed rasuul iga dambeeya ayaan ku bishaar axmed la yidhaah ayagoo sifaadkaasoo waxaasoo dhan yaqaana oy ahaayeen inay xaqa ay baahiyaan ooy dadka jacaylid u sameeyaanoo nabiga ha la soo raaco dadka ama ahlu kitaabka ama mushrikiinta ay dhahan waa nabigii la sugayo runtaa ha soo raaceen ayay iyagu beeniyeen sifadiisiina waa qariyeen sababtay u diidaayaanna waxaa weeye dadka rashaawi iyo laaluusho iyo waxyaalo qurbaan iyo alungeysay ka qaadan jireen sida haddaba kuwa iska alungeysto tawxiidka qarinaayo oo xaqa maaragtay qarinayo alungeysigaas iyo dadkaa inay iska addoonsadaan raalli isaga ah soo maaha saasay marka ay xaqii ay u qariyeen taasoo marka ilaahay uu ku cana u leeya waxa aada ku qaadanaysaan xaqa aada qarinaysaan waxaa weeye khizi iyo dulli iyo foolxumaad adduunya aakhara ka qaadaysaan amaa adduunyada hadde waxay ka baqayeena yimido nabigii calayhi salaatu wasalaam ayagii iska dhaafay dadkii mushrikiinta ahaan jira uga hormaroo rumeeyey quraysh iyo ansaara uga hormaray iyo caraba uga hormaray soo ma waana gargaarsado alla waa xoojiyey ayagiina waa laga adkaaday soo maaha aakharana cadaabay tegayaan marka wixii ay ka cabsanayeen iyo xaqa ousa faafin oosan ninkaan idinka adkaanin tii marka waa ay dhacday waxaa weeye aakharana cadaabkii baa u yaala marka ceebtaasuu ilaahay ku sufeynaya ummaddaana waa lagu dhega hadla waxaa laleeyahay hadhow un xaqa yaan la qarin yaan xaqa laga dooranin adduunyo un waa wax hadda dhacda way caalamka jirta ama dhulkeena soomaaliya ka dhacay nin walba diinta intuu si fiican u safiro suufi iyo xisbi kale iyo shabaabi iyo jinijaan aa lagu qaraabanaya ma garan waxaad arkaysaa lasoo lasoo saaray sidii u socotay u socotay in ummadii maaragtay qiimaha ugu lahaa dadka dhaqaatiirtii in la gumaaday dadkii ummadda wax u qabanayo heerkaasa marka dib kuhesoogsaan horumaraan samaynaynaa diinaan u jihaadaynaa kanaan qabanaynaa ceebtaasay lugta la gashay soo maaha qofkuna hadduu wax qarsado shar ou qarsado magac beena ou sheegto afkan oo magac beena ka sheegton hoostana balaa-i u wad yowman maa ilaahay wuu fadeexeynayaa subxaana wa tacaala qubxigiisa iyo khubxigooda waa uu soo baxaya marka ilaahay hanaga nabadgeliyo subxaana wa tacaala waxaasoo dhanna waa adduunyo iyo nacfidoon iyo maska madaxdoon iyo maaragtay xasidnimo hebel yow kaa hormarin ama hebel yow adduunyo helin ama qabiil ha laysu xasdo ama ha laysu xasdo maanta ma arkaysaa koox koox iyo guruubeys ama gobol gobol ha laysku xad xasadku marka waa wax ummadeena baabi-iyo qof walba qof kale iyow noolaanin adigu aakhare marka hore u dir waa wax ummadeena baabi-iyo walciyaadu billah marka waa shuqulkii yahuudda waay ile marka wuxuu dhihi jira cumar marka yahuudda lala hadlayo war yahuud waa tageene antum tacnuuna yaa ummata maxamed waxaasoo dhan marka xaqa la qariyo oo laga been sheegaa keenay ilaahay tawfiiq hana waafajiyo marka waxaan waxaa looga bixi kara cilmiga in la barto hadda fadhi ku darir iyo sheeg sheeg iyo waa dhammaatay libaaxii alamtara soo dhaafiy nin walba aniga waxaan kula tali lahaa bal cibaadadaada iyo camalkaaga iyo aakhiradaada ka fikir qofkaad heli karto wax kaa maqlaana ahl iyo owlaad iyo saaxiibin badbaadi bal goorta ilaahay wax xamiya ha la arka laakiin hadda war haddii laysku mashquuliyo annaka aakhara seegeyn ilahay tawfiiq hana waafajiyo dhulkeenan ilaahay lagama quusee naxariistiisa ilaahay subxaana wa tacaala sawaab iyo tawfiiq allaha geeyo iyo meel kastoon jooga allahna waafajiyo ina aladiina ku yaktumuuna qarinaya maa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyo min alkitaabi kitaab ah wayashtaruuna bihi bilkitaabi caddayntiisay waxay ku iibsanayaan thamana qaliil lacag yar oo waxay xaqa haddaad caddaysaan waxbaad weynaysaan dad badanaa saas xaqo sheeg runta haddaad sheegto qofibelaa ku naca maslaxaad weynaysaa jagaad weynaysaa waxaasa xaqa loo qarinayo ulaa-ika kuwaasi maa ya-kuluuna ma cunayaan fii buduunihim calooshooda kuma cunan ilaa naar naar maa macnaa waxaan ay cunayaan naar unbay geenaysaa sida uu yihi nabigu caleyhi salaatu wasalaam ina aladii yaakul fii aaniyati dahabi walfida inamaa yujarjiru fii batnihi naara jahannam qofka weelasha dahabka iyo fidlada wax ku cunaayo waa qof isku qaloominayo qaqalm qalom isku sira naaru jahanam sida alla uu yidhi ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii buduunihim naara calooshooda naaray ku cunayaan soo maha wasayaslawna saciira ilaah ka maangalna subxaana wa tacaala walaa yukalimuhum allahu ilaahay lama hadlayo hadal qiimayna lagu lama hadlayo walaa yusakiihim mana ammaanayo oo looma dembi dhaafayo walahum waxayna leeyihiin cadaabun aliimun cadaab aada u xanuun badan bay leeyihin marka dadka hadday dunuubtoodu weyn tahay oo maaragtay waxyaalaha kufri iyo shirki ay gaarto waxa weeye waa qiimo darro wey sida uu yidhaahdo alciz binu cabdisalaam iyo culummadaba dunuubtu waa kala tagsan tahay dunuubtana midba qofna shahwa u geysa midna shahwo la-aan oo idib darro waxaa xun midda shahwo la-aanta sida asnaamta la caabudo ilaahay keyrkii la caabudo sababta maxaa kaaga soo xasilaya qofka xoola caaraan hadduu cuno waaba ka dhargaa soo maha marka taas saas darteed in allaha laa yakfuru an yushraka bihi ala dha marka kufrigan maxaa kuu geeyey waa idib darro waa saa darteed nabigu waxau dhaha calayhi salaatu wasalaam halaathu saddex laa yukalimuhum allahu walaa yanduru ilayhim walaa yusakiihim saddex ilaahay subxaana wa tacaala ma eego lamana hadlo mana dahiro shaykhun zaani walciyaadu billah qof duqoobay oo zinaysanaya wa malikun kadaab ilaa shahwa ma hayso waa idabdaro waa wa malikun kadaab iyo nin boqoraa oo beenaalo ah iyo wacaa-ilulmustakbir nin asagoo waxbaba haysanba iskibirsiinaya marka haddoo wax haysan lahaa adduunkao gedi lahaa soo maaha bismillah meligna isagaa wax kuwa maxaa beenta ku qasbaya waa nacam ulaa-ika kuwaasi aladiina kuwii waa ishtarow iibsaday aldalaalata baadinimaday bilhudaa ku iibsadeen dalaalkii intay qaateen ay hanuunkii tuureen marka waa sarrifteen wax xunay sarrifteen yacni lacagtoodii dhammaa hanuunkoodii dhammaa ay haysteen baadinimay ku iibsadeen oo ay qaateen walcadaaba cadaabkiina bilmakfirati ku iibsadeen cadaabkiiy doorteen makfiradiiba dayaceen ilaa hadday nabiga maxamed raaci lahaayeen xaq ay raaci laha ilaah uu dembi dhaafi laha soo maha marka waa niman cadaab doortay wey walcadaaba cadaabay iibsadeen oy qaateen oo bilmakfirati makfira ku iibsadeen ishtaraa haddaa arta shayga ba-da ku jirto waa shay qofku iska dayacay waay ma garata haddaad tiraahdo ishtaraytu dirhama bishaati haddaad tiraahdo ridaa adiga lagaa qaato adiga dirhamkaa soo qaata haddaad tiraahdo ishtaraytu thawba bidirham haddaad tiraahdo adiga maradaa soo gadata dirhamkaa haddaad tira ishtaraytu dirhama ishtaraytu thawba bidirham haddaad tirahdo maradaa leeda soo maha dirhamka a ma garata marka saas oo kale waa shayga ba'dala waa shaygaa ka tagtay waay shaygaan ba-da ku jirin waa midkaa soo qaadatay nacam ulaa'ika aladiina kuwii waayo ishtaraw dalaalata baadinimaday iibsadeen oo ay qaateen oo bilhuda hanuunkiiya ka tageen shayga ba'dala waa kan laga tegey walcadaaba cadaabkiibay ay bedel qaateen oo bilmaqfirati maqfira ku bedel qaateen oo maqfiradiiya ka tageen oo cadaabkiiya soo xambaarsadeen ilaahay markaas wuxuu leeyay famaa asbarahum alla ku sabar badana u adkaysama badana cala naari naar korkeeda arnaar u adkaysa ogaa kuwaas macnaha waxa weeye siday cadaabka nimankaas u gelayaan oo haddii aan calaaca laga aqbalaynin oo laa yufataru canhum wahum fiiha mublisuun ma laga nasinaayo hadday yidhaahdaan waqaala aladiina kafaruu fi nnaari likhasanaati jahannam idcuu rabbakum yukhafif cana yowma min alcadaab hal maalin xataa cadaabkana laga fuday waa laga diiyey markaasaa waxaa laga cabiraa say meesha ugu dhex jiraan oo intervaallo yar iyo xataa nasino uso lahayna niman adkaysimo badanaa laga dhiga marka marka waa tacajub waa takahum famaa asbarahum allah u adkay maxaa adkaysimo badiyey cala naari naar korkeeda marka sabar maahane waa ku qasban yihiin sida ninkii uu yiri mahalkii carabta ahaa akhuuka mukrahun laa badal aquuka mukrahum laa badal yacni waa lay dirqiyo gees waxay ku timid nin iska dabaal dabaal camal ahaan jira dadkiisii la lahay inuu aarsadoo damca marka nin dabaal daba wiilashiisa walaalihiisa lagu hori lahay isaga dabaal oo ahaa dabaal dabaal camal ahaa laakiin waa dabaalka oo hoosta ka ka hurayo ahaa nimankii marka maalin uba u aarsaday qoladiiyo maalin meel ku shirsan oo meel ku hilbaqalanayso oo meel godoba waadiyo ku jirta aw maqlo bis mid abtigiisa wuxuu dhahay haftina keen meelahana soo ugaarsanayna markay israaceen nimankiiu marka u galay nimankii markuu weerar ku qaaday nimankii ay soo weeraray ninkii abtigaa marka qasal ku noqoto inuu dagaalamo seefti qac qac qac markaasa ninkaanu geesisana ninkaanu geesinay kuma tagaalge ninkan waa uu soo sir dagaalka uu soo geli markaasuu yidhi akhuuka mukrahun laa badal halkaasay ka timid waxaan waa ku qasbanahay geesmi waa qof yacni shay lagu cadaadinayo oo hawshii yacni ku qasban laakiin isaga wax ikhtiyaarkiisa ma aha marka macnaha waxawey waa ku qasban yihiine sabar meesha ma yaalo mahmahaas oo kale wey ilahan ka magangalna ama waxaa weye famaa asbarhum cala annaari yacni camalka naarta gaarsiinaya ku sabar badana jur-adoodaa laga yaaban yahay iyagoo yaqaana nebi maxamed inuu nebi yahay ay ku kufrinayaan oy la dagaalamayaan laa shaka kaasin inuu naar gaarsiinayo marka camalka naar gaarsiinayo ku sabar badana labada macno waa isku mid waay waxaa leey nimankan maxaa saas loogu galay waxaa loo gala leey dalika kadalika arrintaas way dhacday biana allaha bisababi ana allaha alle nazla alkitaaba kitaabkii uu soo dejiyey bilxaqi xaq kitaab waa wax alla wuxuu kutubta alla soo dejiyaa la yidhaahdo towraat injiil furqaankan ugu dambeeya kitaabkeen xaq iyo dhabuu kusoo dejiyey xaqiina waa yaqaanin inay marka xaqii sheegaana la rabay soo maha wa ina aladiina kuwii ikhtalafuu fi lkitaabi kitaabka isku khilaafay oo kitaabkii ka been sheegay la fii shiqaaqin feer oroday ku sugan yihiin iyo khilaaf baciidin oo fog oo ambiyadii iyo manhajkoodii iyo xaqii ay ka fogaadeen ninkii marka isagoo xaqa yaqaano hadduu xaqa ka fogaado hadha uu naartaasaa lagu gubayaa marka sidii wax ku sabro iska dhiga sabarnama yaqaano telefoona iska damin nacam wain aladiina kuwii ikhtalafuu fi lkitaabi la fii shiqaaqin baciid laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriq waalmaqrib aayadahan haa marka hore aan fasiro markaasaan tuujiihinaynaa laysa albira baarinimo ma aha an tuwalluu inaad jeedisaan wujuuhakum wejiyaalkiina qibala almashriqi xagga qorax ka soo bax iyo waalmaqribi xagga qorax u dhac walaakina albira baarinimada iyo wanaaggu waxaa waaye man aamana ay biru man aamana ayaa u qadar walaakina albira baarinimadu biru man qof baarinimadiisa waaye ama waxaa tirada walaakina albaarira qofka baariga man aamana bilah labadaasa uqadari karta inaad tiraahdid walaakina albira baarinimadu biru man aamana bilah aad tiraahdi oo uqadartid ama aada walaakina albira aada master ku ismu faacil aada ku bedisho tiraahdid walaakina albaarira qofka baarigaha oo khayrkana sameeyay shartana ka fogaaday man aamana waa qofkii rumeeyey bilaahi alle iyo oo rumeeyey alle wujuudkiisa iyo waxdaaniyadiisa rubidiisa asmaai sifaadkiisa iyo walyowmi alaakhiri aakharana rumeeyey waalmalaa'ikati malaa'igta alle oo rumeeyey oo ilaahay abuuray oon caasinaynin walkutu walkitaabi kitaabkuu alla soo dejiye rumeeyey waannabiyiina ambiyadii rumeeyey macnaa arkaanu iimaankii o dhan baa la sheegay ma garatay qadarkaa ka maqan qadarkuna hadda ruubiya allou soo gelaya ma garatay qadarkuna wuxuu soo gelayaa ruubiyada alle ilaa qadarku waxaa weeye alla inuu koonkan ku tasarufo oo wax kastoo khayr iyo wax shar oo dhacay isaga inuu isaga u jaangooyo marka qofkii qadarka alla rumeeyey qadarkana waa rumeeyey qofkii qadarka beeniyena qadarka waa alla waa beeniyey culamadu waxay dhahaan qadarku waa nidaamu tawxiid tawxiidka xariga isku xiro waa tixda kuusha haddaan xarig lagu xiray ma tixme marka faman aamana bilqadari kamula tawxiid yal qofkii qadarka rumeeyey tawxiidkiisu waa dhammaaday waman kadaba bilqadar qofkii qadarka alla beeriyey naqada takdiibuhu tawxiidahu beenintaan ou qadarka beeniyey ayaa tawxiidkii buriyey haddaa tiraad ilaahay koonkan kuma tasarufo tawxiidka ku yaalla maxay ibaraad ba tahay markaas ilaanka maangal marka arkaanta iimaanka o dhanna qaarna waa la caddeeyey qaarna dimniyana loo sheegay sida qadarka oo kale nacam markii iimaankii la sheegay oo iimaankii la sheegay inay baarinimadu iimaanka ay tahay ayaa haddana waxaa la sheegay camalka saalixa ahaa ilaa iimaanku waxaa weye wuxuu ka kooban yahay waa ictiqaadka qalbiga iyo nudqiga lisaanka iyo acmaasha inta waa ka kooban yahay wa aata almaala xoolihiisiiyo calaa xubbihi maca xubbihi asagoo jecel isagoo xoolihii jecelow wuxuu siiday wil qurbaa dadkii qaraabada ahaa iyo walyataama agoontii walmasaakiina masaakiintii iyo wabna sabiili wabna sabiili qofkii jidku joogga ahaa iyo wasaa'iliina kuwii wax weydiisanayay oo tuugsanayay wa fi riqaabi addoomaha addoomaha maaragtay la xoreynayo mukaatabiinta iyo kuwa in la xoreeyo la raboba wa aqaama asalaata salaadana ooga wa aata zakaata zakadana bixiya ma garatay waalmuufuuna kuwa oofiya bicahdihim ballankooda idaa caahaduu hadday maaragtay ballan ay qaadaan ama ballanka alle ama ballanka insaanka waasaabiriina wa akhusu saabiriina saabiriinta waxaan ku khasayaa bilmadxi ammaana ku qasbaya sababto ida waa la nasbiyay ficil mafcuula u qadaran in intii hore in lagu cadfay aheed la yiri maogtahay wasaabiriina in la yiraahdo wa fi saabiriina in la yiraahdo laakiin waxaa weeye wasaabiruuna in la yihahday aheyd laakiin waxaa weeye waa la nasbiyo ammaan ay wa akhusu saabiriina waxaan ku khaasisayaa bilmadxi ammaan saabir asa kuwaasoo ku sabraya fi lba'saa'i faqriga iyo dhibaatada iyo gaajada waaldaraa'i ma garati tirada iyo waxyaalahaas oo kale ku sabraya wa xiina alba'si waqtiga jihaadka iyo dagaalkana ku sabraya ulaa'ika kuwa sifaadkaa iska leh alladiina kuway sadaquu run sheegay iimaankooda iyo diintooda iyo baarnimadooda iyo daacada alle ka run sheegay wa ulaa'ika kuwaasna humulmuttaquuna muttaqiintooda aayaddan waxay ka hadlaysaa asaaska diinta iyo tawxiidka waxaa qofka laga rabo muhiimka ah asaaska oo ictiqaadiga iyo asaaska camaliga ee qofka laga rabo iyo manhajka diiniga ayay aayaadkan ay maaragtay saldhigay u tahay ee sabab nusuulkana waxay ahayd markii qibladii ilaahay uu wareejiyey subxaana wa tacaala oo beytulmaqdis laga wareejiyey oo kacbada loo wareejiyey ayaa shaqa calaa nufuusi daa'ifati min ahlilkitaab wa bacdi lmuslimiin koox ahlukitaabkii iyo koox muslimiinta ka midoo ducafaau liimaan ayay arrintii waxay ku noqoto culays warar badanay ka fidiyeen qaar waaba ridoobeen walciyaadu billaah dadkii iimaanka daciifka la ahaa ahlu kitaabkiina tashwiish iyo balaayo iyo muran ayay bilaabeen maarata ambiyadii u abtirsana haddana qibladiisii uu ka jeesanaya maa wallahum can qiblatihi millati ayagu markaas xagga galbeedka iyo baytulmaqdeska isku dhejiyaan yahuud nasaarana meesha ciise ku dhisho hadba unbarya isku dhejiya meel unbari jirtaa ciise ku dhashay fatakhad makaana sharqiya soo maha sharqigaas isku dhejiya fantabad min ahliha makaana sharqiya dhinaca barya uga baxay soo lama dhin dhinacaas barya weligood qiblo ka dhigteen meel kastay joogaan laakiin qibladu saas maahan qibladu waa meesha ilaahay uu kuu jeediyo marka waxaa la yidhi meelo la isku dhejiyo oon ilaahay kuu jeedin oo sabku amrina adigu hawadaada aad isku dhejiso baarinimo maaha baarinimada asaaskeedu waxa weeye waa iimaanka wixii ilaahay naga dalbo inaan rumayno aan rumayno iyo camalka saalixa awaamirtiisoo la fartoomo nawaahidiisa laga haro saa darteed hadduu ilaah yidhahdo baytulmaqdis u jeesta iimaanku waa inaan amarkiisa qaadanoon u jeesano hadduuna yidhaahdo kacbada u jeesta iimaanku waa inaan alla rumayno iyo kitaabkiisaiyo waxyigiisa oon usoo u jeesano meesha noo jees yidhahdo ee meel inta la ismacangig la noqdo meel la isku dhedhejiyo oo adiga aada or meel gooniya ka tumato aliya rasuulkiida iyo aada ku xirnayn iimaan ma aha marka xalay iimaan waa saas qofka ilaahayna rumeeyo camal saalixa la yimaada ilaahay addoon u noqda iimaanku waa saas weyn saa darteed dadka markii daliisha loo keenay yidhahdo waxaasaan aabbayaalkan kasoo gaarnay saasaan ahaan jirnay saasay tahay waxaasoo kale cilmi maaha cilmigu waxaa weeye masalada khilaafaa ku jira ibnu cabdilbari waa nin aada sunnada u jecel maca annahu maalika uu yahay ma u tacasubo wuxuu leeyahay alkhilaafu laysa xuja meesha khilaafaa ku jira fii qowlaan wax xujaa maaha inama alxujatu daliil daliil ma haysataa meeshaan abu xaniifaa khilaafay fulaanaa khilaafay hebcilaanaa khilaafay war maaha khilaafkan daliil ma ku fadhiya hadduu daliil ku fadhiyo xoogle waa xuja hadduu daliil ku fadhin daliilshooda kitaabka iyo sunnada ijmaaca ka xoog badan soo maa marka haddee taqliidka waxuu noqon karaa dadku inay diimo kaleeto ay ku dhegaan oo baatila ama mas'alo mucayanoo daliilka khilaafsan qofka asagoo inuu u tacasubo ma garan taasaa marka la diidaya tacasubka bilaa macnaha adiga waxaa la rabaa addoon allah tahay meesha ilaahay kuu leexiyo u leexo adiga ma garanta dur xaytu daara sharc meesha sharciga aado aad laakiin aduu haddaad wax qolofa iska dhigto halkan taagan oo ilaahay rasuulkiisa iyo daliisha aad kasoo horjeesato meel xunaa kugu dambeeya taas marka inaan ogaano marka diinta asaaskeedu marka waa iimaan iyo camal saalix iyo jajabnaan ilaahay rasuulkiisa ujeenta meel la isqalluciyo la ismaluugo iyo fikradaado iyo waxaa la isla taxantoojiyo waxaasoo kale diin maa marka mabda-a saamiga ayay arrintu ay tahay nacam wuxuu yidhi ibnu kahiir wahuwa ana almuraada inamaa huwa daacat llah caza wajala waimtithaalu awaamirihi watawajuhu xaysu maa wujih meeshu ilaahay loo jeesto in loo jeediyo waatibaacu maa sharaca wuxuu jideeyey in la raaco fahada huwa albiru waltaqwa waliimaanu alkaamil taasaa biri taqwa aliimaan kaamila walaysa fii luzuumi tawajuhi ilaa jihati min almashriqi aw ilmaqribi birun walaa daaca meel inaad isku dhejisa bir iyo daaca maaha in lam yakun can amri illaahi wa sharcih soo maartan culamada soo hadlayso hadduusan amar alla uusan ku dhisnayn marka adiga ilaahay inaa u jaabnaataa lagaa rabaa haye macnihii guud maadaama aad fahamteen aan shubaalina hadda marka laysa albira albiradaas hadda waa ismu laysa waa khabaru laysa isimkeedina waa jumlatu an tuwalli waayo yacni laysa tawalli wujuuhakum qibala almashriq walmaqrib aada u jeedaan albira baarinimo ma aha oo ismiga jumladaas kaloo lagalaga dhalaalinayo layse albira maaha baarinimadu an tuwalluu inaad jeedisaan wujuuhakum wajiyaalkiina qibala almashriqi waalmaqribi xagga qorax ka soo bax iyo xorox udhac adinkoon amar alla ka haysanoo ee bis uun tacasub keliya iyo anaa iri keliya ay tahay walaakina albira baarinimadu biru man qof baarinimadiisa waayo aamana billaah ilaahay rumeeyey oo diinta haddii meesha ay ka tabcantaa waa iimaanka qalbiga tasdiiqa qalbiga wax la rumeeyana ilaaha u allah ugu reey subxaana wa tacaala iimaankana alle wujuudkiisa inaad rumaysid rabbinimadiisa iyo tasarufkiisa inuu ku abuuro inaad rumaysid rabbigaas ku abuuray huwa almustaxiqu lilcibaada inuu yahay cibaadada midka muta allahaas la caabudayana alla waxa weye mutasifun bisafaati lkamaal sifaa kamaal ah oo qiimo badan iyo magacyaal wanaagsan alla leh inuu yahay awood badan oo cilmi leh oo raxmaana oo raxiima oo kafuura inaad rumaysid waa walyowmi alaakhiri dharaarta aakhar inaad rumaysid meesha laysku abaalmarinayo oo lagu kala baxayo qofkii adduunyadan waa daarul imtixaan waaye qofkii wanaag ku kasbadana wanaagiisa uu helayo qofkii xumi ku kasbadana xumidiisa uu helayo walmalaa-ikati malaa-ig aada rumayso waa khalqi ilaahay abuurto nuur ou ka abuuray sida xadiidka uu sheegayo ma garta khuliqa almalaaikatu min nuur wa khuliqa aljaanu min naar wa khuliqa alinsaanu mimaa wasifa lakum waa dhoobadii oo maarata dananaysa oo kale laga abuuray waana ilaahayna ma caasiyaan subxaana wa tacaala ilaahayna howlo badanoo u dira waxyaalo badan ay wakiil ka yihiin jibriil waxayga soo qaada mika-iil maanta ma arkaysaa roobka iyo nabaataadka ilaahay u wakiishay malakul mowt maaragtay inuu arwaaxda qibloodo khasanatu ljanna khasanatu nnaar qaar maaragtay dadka acmaashooda xifdiyo oo qora waa badan yihiin malaa-igta qaar xilaqaata dikriga raadsada meeshaan oo kale hadda aan joogno ilaahay kuwa oo khayr fiican ka geey allah nagu darano demi dhaaf soo maahan malaa-igtaasoo kaleo faraha badan walkitaabi kitaabka waa ismu jinsiyaa la yidhaahdaa wax alla wixii kitaaba alla soo dejiyey iyo suxufta allah soo gelay towraad injiil zabuur saxufa ibraahim saxufa muusa kullu kitaabtan ilaahi wuxuu soo dejiyey hidaayatan lilbashar waxa wanaagoo adduunkan yaallo xataa gaalada meelaha wanaag ah ka ar arkaysid haddee wanaagu agtooda oo jiro waa wixii kutubta alla laga dhaxlay waayo sharaacidii hore wixii ka haray waayo iyo wanabiyiina nabiyaalka ilaahay uu wax u khabray oo dadka inay hidaayeen loogu talagalay markaasna camal fiican la yimaado oo muqtadal iimaan ku camal fala marka camalkii maxaa ka mid a xoolaha waa la jecel yaha xoolihii inuu dhiibo ilaa inaad ilaahay rumaysanta maxaa ku diraayo xoolahan ilaahay uu ku siiyey wujuuhul biri inaad ku bixisid wa aatal maala xoolihiisiiyo calaa xubbi asagoo jecel oo u baahan siiyo yow sineeda wilqurbaa qaraabada xoolaha marka aada jeceshahay waa marka ugu fadli badan yihiin nabiga waxaa la diya calayhi salaatu wasalaam sadaqada maanta ma arkaysa maxaa ugu fadli badan markaasuu yidhi afdalu sadaqati an tasadaqa wa anta saxiix adigoo caafimaad qabo xoolahaaga dalm ka sii kara shaxiixun xoolahana xoogaa ku bakhaylaayo isla haddaad kunkaan xoogaa kun kale ku dartid xoogaa sam fiicanay noqone meel fiicanay kasoo baxee taksha alfaqra wa ta'malu lghina haddaad bixisadaas leedahay xoogaa xisaabtii amay kala go-da aada xoogna aada leedaho xoolaha aa cuni kartid markaasaa ugu fiican inaad wax ka bixisid laakiin saad sadaqadii u xayiraysa u xayiraysa mara adigaba duqowdo naftii kaadhe cerabtaad tidhaahdid hebel waxaasa la siiyo deynta ha loo gudbal hebel intaas ha la siiyo walow ay ansaxayso laakiin haddana waxaa ka fadli badan intaa noloshaada ku tamatucaysa wixiina dhinacna aada uga baahan tahay ma garat inaad wixii aada wax ka quurtid marka amaa sadaqada lagu qaraabada lagu sadaqaysto wuxuu dhaha nabigu calayhi salaatu wasalaam sadaqada maaragtay cala almasaakiini sadaqa wasadaqatu wa calaa dawi raximi itnataani sadaqatun wa sila sadaqada aada dad kale ku sadaqayso waa sadaqo tanna waxa weye waa sadaqo iyo silo waa nacam walyataamaa agoonta wax lagu sadaqaysto waa fuqaro hadda wixii usoo kasbilaa ay ka maqan yihiin mardambasa agoomihii waa badan yihin meel kastaba qofkii xataa meelaha nu jooga haddii uun usro agoona iska kafaalo qaadi laha wuxuun u diri laha waxbay ahaan lahayd iyo walmasaakiini masaakiinta dadka aan waxba haysan miskiinka iyo faqiirka faqriga u dhaxeeya haddii horta aa labadooda la sheego isku meel faqiirku waa midkaan waxba haysan ma garata miskiinkuna waa midka waxba haysa laakiin waxba kuma filno biqowli tacaala ma garati ama safiinatu fa kaana limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri cindahum shay doonay leeyihiin laakiin maa tukafiihim quudkooda ma soo saari karto laakiin hadda meeshan maadaama faqiir iyo aan la sheegin miskiin iyo faqiir baa soo dhexgelaya wabna sabiili qofka musaafirka miskiin nabigu waxau ri laysa almiskiinu daaka dawaaf midkaa wareegaya magan allaa ilaha ma aha alladii taruduhu luqmatu walluqmataan inta cidaan ay xoogaa maaragtay siinaya xabad rooti iyo kuwaas xoogaa masagaa kuwaan shilin kumida aruursanaya ma ah wa inama almaskiin aladii laysa lahu ginan yuqnii wax deeqo oo ku filan ma haysto walaa yatafa- yutafadanu lahu fa yutasadaqu caleyh inta loo dhug yahay shar laguma sadaqaysanayo kaasaa marka ugu dara wey nacam wabna sabiili iyo maaragtay qofka jidka ku jooga wasaa'iliina kuwa wax weydiisanaya iyo wa fi riqaabi addoommaha addoommaha loo macno waxaa jira wax yidhahda mukaatab qof addoona ayaa wuxuu imaana ninkii sayidka ahaa wuxuu yidhaha niyoo lacag igu qiimaysa waa macquul lacagta haad igu qiimaysatid muddo ii qabo laba sano saddex sano inaan sanad kastaba aan wax soo gudo ama bil kastaba wax soo gudo maalintan lacagtaa iska dhammeeyo xoraan ah marka hadduu qofkaas oo saas soo bandhigo addoonka qof wax shaqaysan karoo hadhow mujtamaca maaragtay dulsaar aan ku noqonina uu yahay waas waa laga yeelaa soo maaha aayaddi maxay suuratun ku jirta waladiina yabtaquuna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra haddaa kasabka ogtihi laakiin hadho hadduu meena caacleyo shaqaysan karin khallii sayidkiisaas kala noolaad muslimiinta dhibaato u keenayo soo ma marka hadduu nin kasba lahoo wax iska isna wax istaraayo mujtamacana wax taraayo uu yahay waa la kitaabeyna hadhow dadka muslimiinta waa inay zakada iyo sadaqaadka u kaalmeeyaan si oo ninkaa isku xoreeyo nacam ajaraa laga helaya ama haddii kale qofku addoomo u soo iibsanaa liwajhi illahi u xoreynaya iyo wa fi riqaami addoommada markuu marka cibaadaadkii maaligaha la yimid cibaadaadkii kalena waa la imaanaya oo waajibaadka aha waa qaama salaata zala salaadiina ooga oo khushuuceeda iyo rukuucdeeda iyo weyseqaadkeeda sidii nabiga u dabaqa khudbadii waa naga uga sheekeyna dadku salaada inay saddex mowqif yihiin dad salaadaba allaba diiday inkaaro ku dhacday dad haddee salaada kaafiliinka ah wuxuu tukana iyo wax kale ma kala yaqaan laa shuruudeeda iyo arkaanteeda walaa khushuuceeda wuxuu maaragtay faweylu lilmusaliin aladiina hum can salaatihim saahuuna haafil oo ka yahay dadna hadde waa dadka ilaahay ammaana qad aflaxa almu'minuuna aladiina fii salaatihim khaashicuun waa dadka salaada daahirkeedana wanaajiyo shuruudeeda iyo arkaanteeda baadinkana wanaajiyo ilaahay inay hortaagan yihiin garta marka salaada oogitaan la rabaa salaada oogitaankeedu waa taas weeye wa aqaama salaata salaata oogo wa aata zakaata zakadana bixiya marka ma bixitaankii hore wa aatalmaala sadaqada waxaa lagu xamaara midda sunnada oo sadaqaadka tanna waa zakadii waajibkaaheedu waxaa kaloo oo mu'miniina oo baariyaal ah walmuufuuna kuwa oofiya bicahdihim ballankooda idaa caahaduu hadday ballan qaadaan ballankii ilaahay laga qaado diinta in lagu toosnaaday oo xaaraamta laga fogaadana oofiya hadday dadka ballan ka qaadeenna ballankii maanta ma arkaysaa oofiya iyo wasaabiriina nabigu waa ku yidhi calayhi salaatu salaam aayatulmunaafiqi halaath munaafiqa calaamadiis waa saddex weeye idaa xadatha kadab hadduu sheekaynayo been buu ka sheekaynayo wa idaa wacada akhlaf ma garad haddii uu ballan qaadana ballankii waa ka baxaya wa idaa tumina khaan haddii la ammaanaysana waa khiyaanay laakiin qofka mu'minkaa taas marka waa uu kaga duwan yahay walmuufuuna bicaadin ballankooda kuwa cawfiya idaa caahaduu waasaabiriina marka waxay ahayd wasaabiruuna in la yidhaahdo walmuufuuna lagu cadfo laakiin sabarka maadaama uu qiimo uu weyn yahay a kor loo qaado waxaa la yidhi waasaabiriina ay wa akhusu saabiriina saabiriinta waxaan ku khasisayaa fil ba'saa'i dhibaatada iyo faqriga ku sabra iyo wadaraa'i jirada iyo waxiina alba'si wakhtiga dagaalku uu jiro iyo jihaadka oo dhibaatadu ay jirto kuwa intaasoo dhanba ku sabra bilmadxi ammaan ayaan aan ku khasisay aan ku gaar yeelaya marka mafcuul ficil qadaran ayaa lagu nasbiyey ama wa amdaxu waxaan ammaanayaa assaabiriina kuwa ku sabra fi lba'saa'i marka cudur uu jiro ama macnaa gaajo ay jirto wadaraa'i iyo marka cudur uu jiro waxiina alba'si wakhtiga dagaalka uu jiro oo gaalada lala dagaalamayo ulaa'ika kuwaas oo dhan oo sifaadkaa la yimid oo iimaanka xaqiijiyey qowlan wa qalban wa ficlan intaba ka xaqiijiyey aladiina kuwii sadaquu run sheegay waay wa ulaa'ika kuwaasina hum lmuttaquuna kuwa ilaahay ka baqayo wey kuwaasaa marka liibaanaya halkaa markay marayso ayaa haddana waxaa loo soo aaday suuraddan suurat albaqara waa suurad cajaa'ib badan axkaam qisas waano culuum aa ka buuxda waagii hore ninkii albaqra akhriyay saxaabada waxweyne la ajir sababto de macaaniyaday fahmi jiray laakiin hadda intisaan inta loo waxeeyo cunuga yarkaa xafidaha wax macnina lama yaqaan soo maaha marka de tafsiirkeeda iyo fahamkeeda iyo ku camalfalkeeda iyo in dhiibli loo dhex galo waxa hoos loo dhex galaa loo baahan yahay qof walba inta waxoogaa laqbeeya wuxuu ku leeyahy waa aqaana toban sano haddaa akrinaysa maalin walba cilmiga kaaga ziyaaday maalin walba iimaana kaaga ziyaaday marka cilmiga lagama haajiro yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahya rasuulkiisa rumeeyey oo kutiba calaykum waxaa laydinku dhigay alqisaasu ina la isu qisaaso oo labada dishay la isku dilo fil qatlaa kuwa maaragtay la dilaayo qof kale in loo qisaaso looga aargooyo aargooynta ma ahan oo qabiil qabiil u aargooynayo sharcigaa u aargooynayo alxuru midka xurkaa yuqtalu lxuru xurka bilxuriyaa loo dilaya waalcabdu addoonkana bilcabdiyaa loo dilaya waalunhaa dhadigana bilunhaa a loo digaya haddaba faman cufiya lahu qofkii loo cafiyo min akhiihi walaalkiisa shay-un shay loogu cafiyo oo qisaasi inta laga cafiyo diyo bixi la yidhaahdo fatibaacun ay facala ma garate weliy maqtuuli korkiisa waxaa ahaaday itibaacun inuu u raacdo bilmacruufi si wanaagsan uu diyadii uga dalbado ee inuu tacniifiyo ma aha dee hadda shan daqiiqa ii kan haddii kale qoortan kaa goynad maaha kii kaloo la cafiyanoo qaatilka waxaa laga rabaa wa adaa-un ileyhi inuu u guto biixsaanin si wanaagsan oo uusa meermeerin ninkii shala isagoo qasqaasanoo qoorta ka xiran maaragtay sii daayay oo caf qaatay inuu ixsaan ugu gudo daalika xukumkaas oo qofka markii wax la iska dilo khiyaar loo siiyey weliyul maqtuulka inuu qisaasto inuu diyo ka qaato ama hadduu rabo inuu iska cafiyo takfiifun fudayn waaye min rabbikum rabbigiina ka ahaat iyo waraxmatu naxariis faman ictadaa qofkii xadgudbo bacda daalika markii diyadii lagu heshiiyey kabacdi qofkii xadgudba oo kii la cafiyo hadduu diyadii bixin waayo kii kaloo wax cafiyana markuu qofkii cafiyo diyo kula heshiiyo oo gadaal ou ka dilo falahu cadaabun cadaab bou leeyahay aliimun oo xanuun badan haddaba waxaa la dhihi karaa dadka inay yidhaahdaan maxaa dadka qofka loo qisaasay qofkii lodi maxaa xikmaha uu ku jirta sow dhibaato maahan kii kale haddii ou dhinta kana maan dhool naxariisto ilaaha ka jawa wuxuu leeya walakum waxaa idiin sugnaaday fil qisaasi ma garata ay alcadlu walakum alcadlu fi lqisaasi caadilnimada aada qisaasta aada caadilnimo ku sameynaysaa oo ninkii qofkii qofka dilay keliya loo dilayo oon qof kale waa in adeerkiis iyo aardoon iyo midna aan loo dilaynin xayaatun nololaa idinkugu sugnaatay ood adduunyada aada macnaha ku waartaano ninku haddii ogyahay in la dilaayo qofku qof kale dilkiisa ku dhiiran maayo saa darteed asagiina xoogaa waa nabadgelayaa kii kale waa nabadgelinaya yaa ulil albaabi kuwa caqliga u saaxiib kale aho lacallakum waxaa ka inaad mudan tihiin tattaquuna inaad dhowrsataan haddaad axkaamta ilaahay fulidaan inaa adduunyaankan haddii isdilka iyo isgumaadka wax hadda socda aa ka dhowrsataan iyo fitankan qofkiiba haraj iyo marajka aakharana hadda dembigii fara badnaa nin walba intuu dhiigga iska banaysto mas'alo beena oo soo qaato berri malaayiin isagoo dilay ilaahay hortegi lahaa inaa marka uu qof walba intuu daacada loogu kaalmeeyo dhiigga ilaahay dhiigga muslimka oo ka nabad galo ood cadaabkii markaa ka nabad gashaan adduunkana aada nabad ku noolaataan oo sharciga qisaastoo la fuliyo xikmad weyn baa ku sugan halkan marka alle subxaana wa tacaala tashriic weyn waa axkaamtan jinaa-iya ay yiraahdaan dadku hadday dhiig kala galaan sidii maaragtay loo kala xukmi lahaa axkaamul jinaa-iya waa xakmaanta ugu waaweyn dee maxaakimta iyo adduunyada iyo ma garanta laakiin haddii muslin loo dhiibo axkaamul jinaa-iya oo sida sharcigaa lagu qaado dhibka ma laha laakiin maalintii gaal iyo qawaaniin kale faraha laga saaro iyakaaba dembiyaalka abuurayo boqol dembiyaalka iyaga iyo isdilka iyagaa kriyad garaaya isaga iyagaaba abuuray hadhow dil dil halaag kasii halaag balaayo balaayo markaas adduunka dhan baa qarxaya laakiin sharca islaamka haddii lagu dhaqmo oo si sax hadday taha waayo ilaahay looga cabsanayo sheegataba adduunka waa dishay zamankaani waxa weye waa wanaagsanta aayadda marka sababtay kusoo degtay waxay ahayd intaa nabigu madiine imaan calayhi salaatu wasalaam laba qolo iyo saddex qolooyinka yahuuddiaa jooga waxaa ka mid ahaa niman banu nadiir la yiraahdo iyo banu qurayda waxaa marka laan dheeraysnaa oo xoog badnaa kuwa banu nadiir la yiraahdo banu quraydaa way ka laan dheeraysnaayeen maxay samayn jireen hadduu ninka reer banu qurayda bidaa haddii uu dilo nin banu nadiira waa loo dilaa waxaa leelayaa kaana soo joojiye kow aa laga siinay maanakoo reer banu nadiira dhaan dheera yaa ninkii ninkiini dilay maaragtay noo noo socsoconaya kawaa laga siinay haddii nin banu quraydaa ay banu nadiir ay dilaanna waxay leeyihiin khalaas adinka haddii inan gumeedyaa tihiine maaragtay xoogaa boqol wusqi macnaa boqol dibirar oo beeraa qaata ninkii nina khalaas nin banu nadiira nin banu quraydaa loo dili maaye adinku inan gumeedyaa tihiin meeshiina maaragtay jooga intii nabiga uu jooga calayhi salaatu salaam ayaa qisa ay dhacday oo reer banadar ay ku dhacday inuu nin kamida oo nin reer banulira oo dilay reer banu quraydaa nin reer banulira dilay reer banu qurnadiir sidoodii kibirkoodii ay la soo baxeen kuwaana waxay ogyihiin in hadda sharci meesha mid oo nabiga calay salaam uu joogo waxay dhaheen maya baabkii hore ma yeelayno nabigaan ku kala baxayna calayhi salaatu salaam nabiga markuu loo sheegana cadaaladu ku kala xugmiyo wuxuu dhahay saan waayo marka xukunkaana sababta halaadan ahlu kitaabka laakiin muslimiintuna waa ku dabaqan yihin laakiin aayadda daahirkeeda marka waxaad moodaa in la leeyahay xorka xoraa loo dili karo addoonna addoon unfana unfa oo haddii nin uu gabar dilo ama gabar ay nin disho maxaa loo sameynaya aayadda kaloo suuratulmaa-ida caddaynaya sababtoo aayaddan qisay kusoo degtay waaqic markaas jira xaja laakiin sharciga caamka waxaa weeye in labada nin haddii isdilaan la isu dilaayo labada gabdhood la isu dilaayo hadday cagsi taana gabar ay nin disho ama nin oo gabar dila labadaba in loo dilaayo amaa addoonka iyo qof xura hadday isdilaan ma la isu dilaa culummada khilaaf badanaa ku jira laakiin wuxuu kale u yihi nabigu calayhi salatu salaam qofka dimiga gaalka annahu laa yuqtalu muslimu bikaafir macnaheedu maa qofka dimiga dhiiggiisa inuu sahlan yahay nabigu wuxuu dhaha calayhi salaatu wasalaam man qatala dimiyan ow qatala mucaahadan ma garata lam yarux raa'ixata aljanna ma arka u dhaha laakiin haddana nabigu wuxuu xukumiyey calayhi salatu wasalaam annahu laa yuqtalu muslimun bikaafir abu xaniifa isagoo caamkaas ka qaato wuxuu yihi waa loo dilaya laakiin hadda xadiidkaa ka xoog badan oo ka xoog wey idan marka marka qisaastu imaanaysana waxaa weeye qofku waa inuu qofka ku dilo wax haaliban wax dila kasna ugu dhufto maa yaqtulu haaliban imaa wax afle uu ku dilo mase rasaas mudaysa mase midi mase seef mase wax weynoo bur ama maaragtay dhagaxoo madaxa bush siin kara oo qofka wax haaliban wax dila ulakacna uu yiraahdo taas marka waxa weeye waa cami waxaa jira wax la yidhaahdo khada yani qofkii waa ugaarsanaya xabadow tuuray hadii ugaaro ula jeeday qofay ku dhacday taasoo kale khada a la yidhaahdo shibhul camdi wax jiraa la yidhaahdo ulow ku dhuftay ama dharbaaxyo ku dhufta kasoo ugu dhufta laakiin dharbaaxyo caadiga ama ul yaroo caadiga badan waxma disho allahuma dadka oo buujimeysayaalka waa ka rakateri ama feerka yaqaan hadday qofka meel maqtala ku dhuftaan oo iyagu yaqaaniin meelaha laga dilo kaas oo kale waa qisaas wey sababtoo ah ayay gacantooda caadi ma aha waa gacantaba baran seef camal waayo midda kale waxay yaqaan meelaha maqaatisha oo halistaha yaqaan marka qofka karakateeyada ciyaara oo yaqaana mase kuwa buujimeysayaalka feerarka hadday qof maashka ay ku dhuftaan meel halis ay ku dhuftaan waxa waaye maaragtay iyaga hadday dilaan waxa weeye waa waa waa taasoo kale shibhul camdi ma ahan taasoo kale waa camdi marka shibhul camdi waxa weeye ul iyo dharbaaxo yar oo kas ugu dhuftay laakiin waa u dhintay shibhul camdi ala diyo muqallada laga laga rabaa hada ana waxa weye wax wax waa dilaan falaarow tuure ama xabadow tuure asagoo qofkan dil isma lahayn soo ma ama si dadka baabuurta iyakoo wada maaragtay shil intuu ku dhaco maaragtay qofka ay waxgaaraya qofkan ayaga ula kas uma isi dilin laakiin hadda ay ku noqotay saasoo kale u qaybsan kolle kutaafiqi aan ku arki doonaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya rasuulkiisa rumeeyo kutiba calaykum waxaa laydinku qoray alqisaasu qisaasa laydinku qoray qisaas waxaa qofkii qof dilo in loo dilo waa cadaalad fi lqatla dadka isdila qofkii qof dila in loo qisaaso macnaa looga aargooyo aargooyintu maa midka qabyaalada oo reebel yaa la hebel yaa u dhikan ma ku kala soo dil la taas waa qalad waa alxuru xurka ay yuqtalu lxuru bilxuriyaa loo dilayaa waalcabdu addoonkana bilcabdiyaa loo dilayaa walunthaa unthahana bilunhaa loo dilaya laakiin waxaan dhihi aayadda waxay sheegaysaa qisadii ay kusoo degtee haween hadday nin dishona waa loo dilaya ninkuna hadduu haween dilo waa loo dilaya amaa culimmada khilaafaa ka taagan addoonka iyo xorka ma laysku dilaya mase muslimka iyo kaafirka gaalka dimiga ma loo dilaya nabigu wuxuu dhaha calayhi salaatu salaam laa yuqtalu muslimun esh bikaafir laakiin haddana maahan inay sahlantaho nabigu wuxuu dhahay qofkii qof mucaahad ama dimi a dila jannada raaxa ma arka raaixadeeda ma arkayo dad badan hadda juhaala khaasatan khawaarij ulcasri arrimahaas waa iska fududaysanaya ma garan khawaarij alcasri maa yafhamuun hada alfiqhi ilaa dhiigga macsuum marka laga hadlayo gaal oo dhan dhiilkiisa dhiiggiisa hadur ma ah gaalka haddaad oosan xarbi aysan dowladda islaamka aysan la lahayn soo maa adiga dhiiggiisa qof fardi o macnaa arrimaha xarbiga iyo silmiga dowladaha islaamkaa guyo qof shacaba soo qof dhiiggiisana ma xalaaleysan karo mana xarimi karo marka arrimo badana haddee khawaarij alcasri waxaa weeye ikhtalada alxablu binaabil ay isku dhex dareen marka marka iyago dhiig macsuuma dhiig macsuum marka laga hadlaayo gaalada qaarkooda dhiigood macsuum yahay qofka maaragtay mucaahadka iyo dimiga iyo musta'manka soo maha iyo mar qof dowlad markaas yacni dowlad hadda muslimahoo dagaal ku qaaday iyo midna aysan jirin iyo wax maaragtay hadda colaad ama ka dhexeey aysan jirin adoo meel iska qalaf qafle wadamo aad qaxuuntay qofaan iska dilaa gaalan iska dilaa waxaasoo kale sharci maahan diinna maaha nacam marka axkaam ay leedahay jihaadka oo nabigu u sameeyey qur-aanka iyo axaadiidta marka dee khawaarij iyagu waxay fahmayaan lama arko walciyaadu billah diinta sida khawaarijta aan loo fahmi diinta fiqiga hala fahmo dadkii sida khawaarijta wax u fahmay fiqigooda waa kuwa dadka wada gumaaday soo maha sababtoo marka hore wax la fahmaba waxaa laga bilaabay diinta xugun sidii loo gaari lahaa qisadan yani xarakaadka waxay kasoo bilaabatay maxamed cabdo ilaa akhwaan muslimiin ilaa qaacida kullu kullu waxaa saldharaadis xugun sidii loo raadi lahaa maalin walba marka tadawuray sii qaadana waa sii qarxe hadafkana waxaa keenay culammadii hore diinta waxay u baran jira dadka in la bartoo lagu camal falo oo dadka si yar loo taqyiiriyo ama inqilaaban kor uga imaana waxaan baabi-ina wax waxaas dhalay haddaba qofkii diinta siyaasad ha u barnin ilaahay darti u bara markay dadku diinta bartaan mujtamaci hagaagaan ayagaaba diinta rabaayo oo ku qaadanay laakiin dadkii diinta inqilaabaadka u bartay min jamaaludiin afghaani kasoo qaad muruuran bilakhwaan muslimiin muruuran bilqaacida iyo wixii ku ta'asura waa waxa maanta ummadda muslimiinta halkaa geeyey udileeyey hadafka ay ku socdaan waxaa sida shiicada hadda ahlu sunnada u baabi'isay qeybay ka qaadan ahlu sunnadii huf ka dhigeen bilaadooda culummadii dadkii waxtarka kuwa meel kasta baabi'inay marka waxaay waa daabuuru khaamis wa runaan idin sheegaa waxaas olaa tirsan diinti sidii ay taaha loo barto dadka ha lagu hagaajiyaan lagu dulmi diin aada madaxtinimo ku raadsanaysid ood inqilaab ku raadsanaysid ilaahay ma kaa aqbalayo fasaadaana ka imaanay laakiin siday tahay diin daacadda ha loo barto runta haddaan la sheegin waxuu inaan runta sheegin walle wax ka xunoo sheegi waa been wa marki baa la joogaa habis waxyarkaada nacam faman haa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii aliya rasuul kutiba calaykum waxaa idinku qoray alqisaasu fi lqatla maanta ma arkaysaa dilka in laysu qisaaso alxuru bilxuri xurka in xor loo qisaasiyo waalcabdu bilcabdi walunthaa bilunthaa faman cufiya lahu markii qofkii loo cafiyo min akhiihi walaalkiis fiiri qofkii qofkii asagoo dilay walaaltinimadii iimaanka ma go-ino ogaada walaalkiisaa la dhahay sababtoo ilaahay wada rumaysantihiin dembigaana waa ka dhacay midda kale dunuubta inaan la isku takfiirin sida khawaarijta qofkii qaatilka waxaa le qofkii u kala dilaa walaalka faman cufiya low min akhiihi qofkii walaalkii u cafiya shay-un fa tibaacun ay facalayhi korkiisa waxaa adi ninkii wax cafiyey oo weliyu demi ahaa itibaacun inuu raacdo bilmacruuf si wanaagsan qofkii inuu dhiig uga soogo kii kalena waxaa laga rabaa oo waxdiloo la cafiyey wa adaa-un ileyhi inuu guto biixsaan ixsaan daalika kaagaasina takfiifun fududayn waayo oo min rabbik maxagga rabbigiina ka aaday iyo waraxmatun waayo sababtoo yahuudda qisaas ama cafwi bisaa loo jiday diyo looma ogole nasaaradana ama diyo ama cafwi bisaa loo jiday qisaas ma aysa lahayn laakiin diinta islaamka xasab maslaxadaa la fiirina haddii qofkan maaragtay qof uun si uun iga noqotay uu yahay oo qof mufsida uusan ahayn in la yska cafiya roon laakiin hadduu qof mufsidoo boqolaal qof soo laayay maanta gacanta lagu dhigay inaan la cafinaa kaasoo kale roon masaalixdaa la fiirinayaa marka faman ictadaa qofkii tacadiyey bacda daalika markaas ka bacdi falahum cadaabun aliim walakum waxaa idiin sugnaaday fi lqisaasi qiyaas qisaastan xayaatu nololaa idiin sugna waa u sugnaaday waaba nolol sababto waa maxay qofku markuu ogaado in la dila asaguna waa is-ilaalina dadkii kalena waa ilaalinaya kutubihii hore iyo carabta matalkooda waxaa ku yaalay alqatlu anfaa lilqatl dilkaa dilaa kaa celiyo qaniya qaniya kaa fujisa laakiin taas tanaa ka macaan sababtoo qatliga waxaa dhici kara aarsigii baadiye oo kaleeto reer hebel haddaad iska dhicin oo dhowr kadilin kaa joogsamaya laakiin tan waxa weye ninkii dilaa la dilaya marka marka macnahana ka macaan walakum fi lqisaasi xayaat alla sababtoo qatli haddii la yihahdo jaani iyo kayru jaani oo camimaayo laakiin tacbiirkan qur-aanka ayaa ka baliiqsan jiddan walakum fi lqisaasi xayaa marka dilkii oo qofkii qofka dil loo dilaayay ayaa xayaat laga cabiray limaada liannahu yu-addii ilaa xayaati innaas mithaal haddaan idin siino waddankeena qofkii gartay sabciinaadkii markii kacaanka uu ka jiray almasala alwaxiida fiiha alkhayr ay ku jirta waxay qofkii qof dila in loo dilo nabadii ka dhacday waa ogaad ilaa hadda markii dambe inqilaabaadka dambe oo dhaceen oo qabaa-ilka loo dagaalamay oo adduunka oo fasaaday maahan tobankii sano min maaragtay nineteen sixty nine ilaa maaragtay yacni inqilaabkii ciro iyo laga soo gaaro waddanka waa u deganaa dil qofku intuu ka soo baxo geeska geesa u jiro qof qof qabiil u dilaayo lama arg haddii la dabaqila maxaamil maanta markii faraha laga qaadana arag waxa yaalla ma garata wamaa qowmu luudin minkum baciid shala wixii xamar ka dhacay oo dadkii dhammaa waxgaradkaa la baabiiyey kulli haadaa ilaa qofkan waxooga wax kusqaasa inaysan jirin ma garata midda kale qofka isqarxiyay boqolaalaa soo mu'aamaraysa sharciguna wuxuu dhigaa hadday kun nin ay hal qof mu'aamarayso watan kun kaba in qoorta laga gooyo mu'aamaraystayaanka sababtoo cumar wuxuu dhahay ninaa toddoba qof dishay ma sideed markaasuu uli u dilay wuxuu dhahay low ta'maala caleyhi ahlu sancaa laqataltum ahlu sanca oo dhan hadday u heshiyeen in la dilo waa la dilaya marka halkan qof oo isqarxiyaa ka dambeeya qof boqolaala lacag ku bixinaysa oo ka dambeeya soo ma marka haddii aan la qisaasayn ad qof walbaa wax horaba maranay walakum waxaa idiin sugna xayaatun yaa ulil albaab dadka caqliga ulow lacalakum xamdoontiin tattaquuna inaad gaashaamataan oo adduunyadana dunuubta iyo dilka aad ka gaashaamataan ood nabad gashaan aakharana dunuubtii intaa adigoo muthaqal bidimaa oo qofku iska dhexgela ilaa waxle wax kaa dhacsaan lama arko ilaalinay u taho xataa dembiga in laga ilaaliyo ilaa sharciga ha nagu ilaaliyo bal sharciga macaankiisa waxaan ku dhex jira bal isu fiiriyo sal allahu calaa maxamedin ali sal